iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee butroska labaad ballanka imaatinka rabbiga gacaliyaalow tanu waa warqaddii labaad oo aan idiin soo qoray oo labadoodaba waxaan maankiinna daacadda ah ku guubaabinayaa xusuusin inaad xusuusataan erayadii ay nebiyadii quduuska ahaa hore ugu hadleen iyo amarkii rabbiga badbaadiyaha ah oo ay rasuulladiinnu ku hadleen marka hore waxaad og tihiin in maalmaha ugu dambeeya kuwa majaajilooda ay la imaan doonaan majaajilo iyagoo damacyadooda daba socda oo waxay odhan doonaan ballankii imaatinkiisii meeh waayo haatan iyo maalintii awowayaashii ay dhinteen wax waluba waxay u socdaan sidii ay ahaayeen tan iyo bilowgii abuurniinta waayo iyagu kaas bay u iloobaan in waagii hore samooyin jireen iyo dhul erayga ilaah biyo lagaga dhex abuuray kuwaas oo dunidii waagaas jirtay ay ku baaba'day iyadoo daad qaaday laakiinse samooyinka haatan jira iyo dhulkaba isku eray baa dab loogu kaydiyey oo waxaa loo hayaa maalinta xisaabta iyo halligaadda dadka cibaadalaawayaasha ah laakiinse gacaliyaalow waxaan keliya ha iloobina in maalin keliyuhu rabbigu la tahay sida kun sannadood kun sannadoodna la yihiin sida maalin keliya rabbigu kama raago inuu ballankiisa oofiyo sida dadka qaarkiis ku tiriyo inay tahay raagid laakiinse idinkuu idin dulqaadanayaa oo dooni maayo in qofnaba halligmo laakiinse wuxuu doonayaa in kulli la wada toobad keeno laakiinse maalinta rabbigu waxay u imaan doontaa sida tuug oo kale maalintaas oo ay samooyinku baabbi'i doonaan iyagoo sanqar weynu ka yeedrayso oo waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ayay baabbi'i doonaan dhulka iyo shuqullada ku jirana waa la gubi doonaa haddii waxyaalahan oo dhammu ay sidaas u baabbi'i doonaan haddaba dad ceenkee ah baa idinku waajib ah inaad noqotaan si aad ugu dhaqantaan dabiicad quduus ah iyo cibaado idinkoo sugaya oo aad ugu dadaalaya imaatinka maalinta ilaah taasoo samooyinka iyagoo ololaya ay baabbi'i doonaan waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ayay dhalaali doonaan laakiinse sidii uu inoo ballanqaaday waxaynu sugaynaa samooyin cusub iyo dhul cusub oo xaqnimo dhex deggan tahay sidaas daraaddeed gacaliyaalow idinkoo waxyaalaha sugaya ku dadaala in laydiin helo idinkoo nabdoon oo aan wasaq iyo eed lahayn ilaah hortiisa sidii walaalkeen gacaliya bawlos idinku soo qoray xikmaddii la siiyey ku tiriya in dulqaadashada rabbigeennu tahay badbaado siduu warqaddiisii oo dhan waxyaalahan ugaga hadlay kuwaas waxaa ku jira wax in la gartaa ay dhib tahay oo jaahiliinta iyo kuwaan adkayn ayaa qalloociya siday qorniinka kaleba u qalloociyaan oo ay u halligmaan sidaas daraaddeed gacaliyaalow idinkoo waxyaalahan hore u garanayay isjira yaan laydinku kaxaysan qaladka kuwa sharka ah oo aydnaan ka dhicin gaantiinna laakiinse ku kora nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaanuha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin